galab wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa galab sabti ah bisha febraayo waa labo sannadka laba kun sagaal iyo tobanka saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali com idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab iyo cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah madaxweynaha maamulka koonfur galbeeda soomaaliya cabdicasiis lufta gareen oo maanta magacaabay toban ka mida golihiisa cusub ee wasiirada axmed madoowe nuunow wasaaradda qorshaynta iskaashiga caalamiga wasaaradda qorshaynta iyo iskaashiga caalamiga axmed maxamed xuseen wasaaradda maaliyadda maxamed abuukar cabdi wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose
waxaa kalood maqli doontaan allaha u naxariistee geerida abwaan cabdulaahi xirsi ibraahim oo ku magac dheeraa baarleex oo shalay ku geeriyooday dalka indiya nin aan dhib badnayn oo dadka aan isku dirina mideeya oo garilanka iyo dantii danka ay wada lahaayeen oo halgankii soomaali galbeeda xoraynta waddanka loogu jiray nin aad ugu dagaalama oo sidaasa nin maaragtay ciyaaryahana oo ciyaartan maaragtay daasada ladala codkiisa iyo xagtiisa iyo qaabku jirayba aad dhallinyaradu ay ugu dagata wuu ahaa
barnaamijyadii dhacdooyinka toddobaadka iyo weliba hambalyadii heesaha iyo qodobo kale ayaa dhegaystayaal idaacaddan galabnimo aad ku maqli doontaan hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
nin hubaysan ayaa maanta toogasho ku dilay mid ka mid ah saraakiisha ugu caansan ciidamada ilaalada kacaanka iiraan kadib markii uu weeraray saldhig ay ciidamada milatariga ku leeyihiin magaalada nashkaar ee koonfur bari dalkaasi iiraan ninkan ayaa sidoo kale waxa uu dhaawacay ugu yaraan shan kale sida ay xaqiijiyaan ciidanka amniga warbaahinta dalka iiraan ayaa weerarkan ku tilmaantay mid argagixiso ilaa iyo iminka ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi hase yeeshee goobta uu weerarka ka dhacay ayaa waxaa ku badan suniyiinta laga tiro badan yahay ee iiraan
maraykanka ayaa dalka ruushka u diray digniin diblomaasiyadeed taasoo ahaa khatarta ka iman karta ka bixitaanka maraykanka ee heshiiska hubka nukliyeerka iyo weliba xakamaynta hubkaasi tallaabadan oo siyaasiyiinta iyolo dadka wax falanqeeyaay u arkaan inay kordhinayso hirdanka amaba tartanka dhanka hubka war jimcihii shalay uu soo saaray madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa uu ku shaaciyey in maraykanku uu joojinayo ku dhaqanka tobannaan sannadood heshiiska soo socday ee xoogaga dhanka hubka nukliyerka isagoo ruushkana ku eedeeyey inuu si ulakaca uu jebiyey heshiiskaasi hase yeeshee wakhti dambe oo isla shalay ahayd ayaa xilli uu trump la hadlayay warfidiyeenada ayaa waxa uu meesha ka saaray amaba aanu ka saarin in aan idhaahdee waxaanu meesha ka saarin suurtagalnimada in heshiis laga gaadho arrintaasi madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa kadib kulan uu shalay la yeeshay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka shiinaha ling hu sheegay in wadaxaajoodka dhanka ganacsiga ee u dhexeeya maraykanka iyo shiinuhu ay samaynayaan horumar waxaana uu trump sheegay in haddii lasoo afjaro hardanka ganacsi ee u dhexeeya shiinaha ay keeni karto in la gaaro heshiiskii abid ugu weynaa hadalka trump ayaa daba socda wadaxaajoodyo ku aadan sidii xal looga gaari lahaa ismariwaaga dhanka ganacsiga ah oo u dhexeeya labada dal ee dhanka dhaqaalaha dunida uga horeeya waxaana uu intaasi sii raaciyey inay suurtagal tahay inuu sii wado wadaxaajood uu la yeesho mas-uuliyiinta sarsare ee dalka shiinaha bakong jen oo ah qoraa islamarkaana ka faallooda siyaasadda ayaa v o a u sheegay in wadaxaajood waxa uu diiradda lagu saaray wadaxaajoodka aanay ahayn heshiiska ganacsi balse ay ahayd sidii donald trump iyo hogaamiyaha shiinuhu ay mar kale u kulmi lahaayeen madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike pence ayaa magaalada miyaami ee gobolka florida ee dalka maraykanka kulan kula yeeshay bulshada iyo hogaamiyeyaasha mastaafuriska ah ee dalka venezuela waxaana uu madaxweyne ku-xigeenka maraykanku kulankan kula qaatay dadkan mustaafuriska xarun macbad ah oo ay leeyihiin dadka afka isbaanishka ku hadla sidoo kale waxaa la filayay inuu jeediyo khudbada kulan taageero loogu muujinayo arrimahaasi oo ka dhacayay isla goobtaasi uu kulanku ka dhacay maalinimadii khamiistii ayaa hogaamiyaha macaaridka dalka venezuela juan guedo oo uu sheegay in ciidamada ammaanku ay imaadeen gurigu qoyskiisu degan yahay oo magaalada karakas ku yaala iyaga oo isku dayay buu yidhi in ay u caaga jugleeyaan
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal halkaad naga dhegaysanaysaan waa v o a markana baydhaba madaxweynaha maamulka koonfur galbeed mudane cabdicasiis laftigareen ayaa maanta magacaabay toban ka mid ah golihiisa cusub ee wasiirada golahan waxaa ku jira xubno hore uga tirsanaa wasiiradii maamulkii hore wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan ka soo diray baydhabo madaxweynaha cusub ee maamulka koonfur galbeed cabdicasiis laftagareen ayaa maanta ku dhawaaqay toban ka mid ah golihiisa wasiirada maamulka koonfur galbeed wasiirada cusub ee maanta madaxweynaha koonfur galbeed uu ku dhawaaqay afar ka mid ah ayaa ah wasiiradii hore ee maamulka shariif xasan halka lix ka midana ay yihiin wejiyo cusub wasiirka amniga ayaa ah isaaq cali subag oo horey u ahaa wasiiradka maamulka koonfur galbeed wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ayaa ah maxamed abuukar oo horey u ahaa wasiirka waxbarashada maamulka koonfur galbeed waxbarashada cabdiraxmaan cumar malaaq ayaa wuxuu horay u ahaa wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka lambar kow axmed madoowe nuunow wasaaradda qorshaynta iskaashiga caalamiga wasaaradda qorshaynta iyo iskaashiga caalamiga axmed maxamed xuseen wasaaradda maaliyadda maxamed abuukar cabdi wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose isaaq cali subag wasaaradda amniga gudaha mustaf cali iidow wasaaradda beeraha iyo waraabka faysal cabdulaahi wasaaradda faysal cabdulaahi cali wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha cabdiraxmaan cusmaan malaaq wasaaradda waxbarashada cabdiqani cabdulaahi maxamed wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda axmed sheekh maxamed loox mashruuc loo yaqaano wasaaradda howlaha guud iyo dibudhiska maxamed cali xasan wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xeerkan waxa uu dhaqangelayaa marka uu saxiixo madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya wuuna saxiixay inkastoo toban ka mid ah golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed lagu dhawaaqay maalmaha soo socda ayaa lagu wadaa in lagu dhawaaqo shan iyo toban ka mid ah golaha wasiirada mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
allah u naxariistee waxaa shalay dalka indiya ku geeriyooday abwaan cabdulaahi xirsi ibraahim oo ku magac dheeraa abwaan baarleh abwaanka ayaa ka mid ahaa sugaanyahanada ay sida weyn looga qadariyo meelaha ay ku nool yihiin ama deegaanada ay ku nool yihiin soomaalidu ee geeska afrika abwaanka oo da-diisu haatan ay ahayd shan iyo lixdan ilaa iyo lix iyo lixdan jir ayaa ku geeriyooday magaalada haydarabad ee waddanka indiya halkaas oo looga daaweynayay xanuun dhinaca wadnaha ah oo in muddo ahba la ildarnaa abwaanku waryahayaga jaamac buulla jaamac ayaa taariikhda abwaan baarleex waxa uu wax ka weydiiyey axmed sheekh cabdiraxmaan oo dhaqanka iyo arrimaha bulshada ka dhiga jaamacadda jigjiga ee dhulka soomaalida etoobiya oo abwaanku ku dhashay allah u naxariisto isaga jabadiina allah ku malaysto intii uu ka tegay awlaad iyo ooriyo iyo wadalacalo iyo waalid baaxaana ilaahay maaragtay sanad iyo ilmahla ka siiyo nin wuxuu ahaa baarleex cabdilaahi cawli baa la dhihi jiray ina xirsi ibraahim oo ibna xirsidiin culi la dhihi jiray baa dhalay qolyadiina waxaa la dhihi jiray dhoofa wuxuu ku dhashay gobolka qoraxay deegaanka ciideed ee maaragtay gobolka qoraxay maaragtay looga arooro ayuu ku dhashay aaa kun iyo sagaal boqol iyo kontomeeyadii meelahaas yaridiisii ayaa la ogaaday inuu aftahan oolakafuulka aada u yaqaan leeyahay xilliga dhaansada laku xulmo carabkii la qabsado iyo wixii maaragtay hardareeya ka dhexeeya dhalinyarada ee sicfaaleyna inuu kulmo wax cusub helo uu kaga yeelay marka yaqaan fiican oo cusub buu la yimid tima jilesan ayuu lahaa oo timahaasuu dhinaca midigta u sheexayn jiray dhinacna baadleex buu kula baxay waxaa rabbi ku malaysta col cod cod iyo maaragtay jaal cusub oo suba usoo saaran dhaantada allaha u naxariistee marxuumka sida aad sheegtay waxaad carabka ku dhufatay laba arrimood oo uu caan ku ahaa goloka fuulka oo sugaanta marka uu tirinaya ama gabay ha noqdo ama dhaanta ha noqotee isagoo meeshiisa taagan uusan horey usoo diyaarsanin mowduuca lagala hadlay inuu markaa sugaan ahaan uga jawaabo iyo in uu dhaantada dadka ugu caansan ee soomaalida uu ka mid ahaa waxaad nooga warantaa waxa uu ku dhashay baa tiri deegaanka qoraxey ee dhulkaas ciideed xagguu ku barbaaray oo suugaantiisu ay ku hanaqaadeen sidaa marka ugu hanaqaaday xilligii markii lasoo gaadhay toddobaataniyadii xilligii abaartii dheeray ayaa wadhawo deegaanka dhalaal iyo goday iyo deegaankaasu tegay iyadoo maaragtay nin dhaantadii aada caan ugu sii ah oo sidaas codkiisa iyo cagtiisa la raacaayu noqday ciyaaraha meelaha uu kusii caanbixiyeyna sidaasay ahayd waxaa maaragtay uma keliya si aada duulka deegaanka soomaalida degto oo nashaac ugu noqday xilligii gobonnimo doonkii soomaali galbeed maaragtay toddobaata toddobaatan iyo toddobadii marka lasoo gaadhay ilaa xilligaasna wuxuu noqday shaksiyaadka ugu muuqaal dheer xagga dhaantada ee ku tiriya wadaniyadda ee ku sheega maaragtay dhulkii iyo deegaankii iyo gaylankii lagula jiray dumaysigii jiray ee xabashada ahaa ee markaas jiray ee dharkigii lala dagaalamayo nin aada caan ugu noqonoqday isagoo xodabkiisii ay xajarado meel walba ay ku yaaleen oo uu caan ku noqday kamid ahayd warbagaalada looga tegi dayiga magmagadaydii bay weli gaardiyaan dayiga la maqayaan daylamo gaarka ilahayo gurmud baan rabaa allaha dhowra diga dhowra dhaawacayo waa dhadhamiyo dhiigga xabashidaa dheerta ugu macaan ereyada sidaasa isaga oo tirinaya ayuu maaragtay shaac noqday maaragtay markeeda eegta xilligaas gobonnimo doonkii iyo dadkiisii ciidamadii uu la socday uu si weyn uga muuqday markaa saasuu ahaa macalin axmed isku degaan ayaad ka soo jeedaan allaha u naxariistee marxuumka maxaa dadka deegaanka iyo soomaaliduba ay ku xusuustaan suugaantiisa nin nin aan dhib badnayn oo dadka aan isku dirina mireeya oo gaylanka iyo dantii dantii ay wada lahaayeen oo halgankii soomaali galbeed ee xoreynta waddanka loogu jiray nin aada ugu dagaalama oo sidaasa nin maaragtay ciyaaryahana oo ciyaartan maaragtay dhaantada la dhaho codkiisa iyo cagtiisa iyo qaabku jirayba aada dhalinyaradu ay ugu dagata wuu ahaa haddana labadii kun iyo sideedii wuxuu kusoo noqday deegaanka sidii toddobaatan iyo toddobaataniyadii uga tegay oo qaxii soomaali galbeed oo waktigaa uga tegay uu soo noqday sahaase way fahmi waayeen maamulkii dowladda deegaanka soomaaliyeed markaa hogaaminayo kii hadda inaga tegay ahaa way fahmi waayeen oo dib uu u noqday waxaa aad baa ugu garanayaa ninkaas maaragtay mar wax walba waxaa kasoo horeynaysa doolnimo doolnimadiisii dhultacayntiisii iyo dabtacayntiisii macalin axmed shiina sida aad carabka ku dhufatay deegaanka markii uu ku soo noqday waxaa la wariyaa in uu ka mid noqday xukuumaddii oo maamul loo dhiibay hase ahaatee ay isfahmi waayeen arrintaas maxaa ka jira way jirtaa oo labadii kun iyo sideedii ayuu soo noqday oo deegaanka siduu waagii hore sudahii soomaali galbeed uga tegay ayuu ku soo noqday waxaa loo diiday madaxbiseed ku-xigeenka ama wasiir ku-xigeenka warfaafinta iyo dhaqanka markaasna way isfahmi waayeen maamulkii markaas ayadoo kii hadda inoogu dambeeyey tegay ahaa ee kan ka horreeyey maamulka hadda jira ka horreeyey marka intuu gaarigii la siiyey gaarigii ku shaqeeyey iyo dokumentigiisii wixii oo dhan uu meel uu maxfiiskii dhigay ayuu si maaragtay fasaxla-aana ku noqday oo isagu isaga ridaangareeyo iska tegey
waa hagaag dhegeystayayaal kaasi waxa uu ahaa axmed sheekh cabdiraxmaan oo dhaqanka iyo arrimaha bulshada ka dhiga jaamacadda jigjiga waxaana uu warramayay waryahayaga jaamac buulla jaamac
markana waa barnaamijkeennii dhacdooyinka toddobaadka waxaa inoo haya waryaheenna jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horreyno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka milatariga maraykanka ayaa toddobaadkan sheegay inay afar labaatan ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab ku dileen duqayn ka dhacday maalinkii arbacada tuulada shabeelle oo koonfur ka xigta magaalada beledweyne milatarigu waxa uu sheegay inaysan dad rayid ay weerarkaas waxna ku noqonin waxaana duqayntaasi ay ahayd tii sagaalaad ee maraykanku sannadkan ka geysto gudaha waddanka soomaaliya kuwaasoo ku bartilmaamsanayo kooxda al-shabaab dhinaca kale toddobaadkan waxaa dagaal dhex maray kooxda al-shabaab iyo kooxda kale ee daacish waxaana dagaaladaasi ay ka dhaceen deegaano ka tirsan puntland gaar ahaan buuraha galgala meelow dhow kadib markii kooxda shabaab la sheegay inay weeraro ku qaadeen fariisimo ay daacish ku lahaayeen deegaankaas cabdixasan xuseen cabdiyare oo hore u soo noqday madaxii hay-adda sirdoonka puntland ayaa v o a sharaxaad ka siiya dagaaladan iyo waxa keenay dhulku waa dhul remote area ah ama dhul buura ah hawalka waxaa gacanta ku hayay aagaas hoostaga degmada qandala kooxda daacish cabdiqaadir muumin uu hogaamiyo laakiin sidayn ognahay bishii december haddaan khaldaneen dagaal labada kooxood maaragtay ka dhacay halkaas gacanta sare kolley waxaa yeeshay ama kooxda al-shabaab oo halkaa u tagtay dhuma dagaal lagu jebiyey markaas al-shabaab waxay dib isugu abaabuleen dagaal labaad soo galeen iyo hub urursi inay kooxda dagaal labaad ku qaadeen dagaalkaasi wuxuu bilaabay muddo hadda laga joogo ilaa shan cisho wuxuuna dagaal ka dhacay meesha la yidhaahdo miraale miraale waa goob tog ah oo haddana waxay leedahay ceel maaragtay maguuraan oo biyaha laga cabo sidoo kalena waxaa marto wado ay isticmaalaan xayawaanku iyo dadku marka dagaalkii haddii halkaas dagaalku ka dhacay kooxda waxa al-shabaab waxaa u suurta gashay inay la wareegto aagaas gacanta ku qabato taas waxay sababtay inuu dagaalku ku fido aagga la yidhaahdo dhaadaar iyo tuulooyinka badan oo hoos taga marka runtii khasaaro badan baa gaaray xogtasaan ku helaynina kooxda al-shabaab kolley khasaaro tiro badan oo dhimashadu in iyagu badan tahay ah laakiin miraale aagaas waxaa gacantii la sheegaya inay hadda ay ku wareegtay kooxda al-shabaab kaasi waxa uu ahaa cabdi xasan xuseen cabdiyare madaxii hore hay-adda sirdoonka puntland oo v o a la hadlayey madaxweynaha puntland ee cusub dhowaantanna la doortay siciid cabdulaahi deni ayaa sheegay in uu dhigi doono gogol ay iskugu imaanayaan dhinacyada siyaasadda ee soomaaliya gogashan ayaa ku kulmi doona madaxda dowladda federaaliga ahi iyo kuwa dowlad goboleedyada kuwaas oo khilaaf siyaasadeed waayadanba ka dhex jiray waxaana uu deni sheegay in gogashan ay dhici doonto bisha maajee soo socota kulamadaas guud ee madaxda maamulada dowladaha xubnaha ka ah ee dowladda federaalka isku arkeen wuxuu gogolhaar u noqday in kulamadii u dhexayn jiray oo muddo hakad ku jiray kala qaybsanaan xagga ra'yiga ah darteed uu muftaax u noqday inay madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo madaxweynuhu ay kulan wada yeesheen kulankaasoo loogu gogol xaarayay in la isku cafiyo waxyaabaha khilaafka shakhsiga ah lagu saaro danta guud ee dalka laga wada shaqeeyo runtii arrintaas waxay horseeday in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu soo jeediyo in shir la ysugu yimaado bartamaha bisha saddexaad uuna ka codsaday dowladda puntland in ay gogashaas martigeliso anagoo ku hadlaya magaca dowladda iyo shacabka puntland waxaan aqbalay inaan gogol nabadeed oo loogu gogol xaarayo in soomaaliya midnimadeeda iyo wadajirkeeda looga shaqeeyo lagu qabto magaalada garoowe madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni ayuu kaasi ahaa haddaba dhegaystayaal qaybaha dambe barnaamijka ayaannu qodobkan ku qaadaa dhigi doonnaa oo aannu ku falanqayn doonnaa gogashaasi uu dhigay madaxweynaha cusub ee puntland maxay soo kordhin kartaa sidoo kale xiriirkii ka dhexeeya dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ee soomaaliya oo aan wanaagsanayn muxuu noqon karaa ugu dambayn ha yeeshee qodobada kale aan idiin hayno waxaa sidoo kale ka mid ah dowladda ingiriiska ayaa dhowaan soo magacowday safiir ay u soo dirsatay waddanka soomaaliya safiirka cusub waxaa la yidhaahdaa ben fender sida lagu sheegay qoraal uu soo saray xafiiska arrimaha dibadda ee waddankaasi waxaana uu beddeli doonaa uu xilka kala wareegay david conker oo horey xilkaasi u hayay waata aynu ku soo laabano dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sidaaad barnaamijka qaybihiisa horeba aad ku dhegaysanayseen madaxweynaha cusub ee puntland saciid cabdulaahi deni ayaa toddobaadkan sheegay in gogol nabadeed uu u dhigayo dhinacyada siyaasadda ee soomaaliya gogashaas oo bisha maaj sida la qorsheeyey ay isku arki doonaan madaxda dowladda federaaliga iyo kuwa dowlad goboleedyada maxay soo kordhin kartaa gogashaasi xiriirkii ka dhexeeya dowladda federaaliga iyo dowlad goboleedyadu ma isbedeli doonaa oo ma ka wanaagsanaan doona sida uu hadda yahay gogashaasise maxaa laga filan karaa inay ka soo baxaan arrimahaas iyo qodobo kaleba waxaa la qaadaa dhigaya maxamed xaadar nuuro maxmuud oo ka faallada arrimaha siyaasadda iyo bulshada muqdisho ayuu jooga maxamed gogashan la filaya in bisha maaj ay ka dhacdo puntland maxaa laga filan karaa bismillah waa mahadsanta jamaal wax badan baa laga fili karaa maxaa yeelay sidaa og tahay maamulada maamul goboleedyada ee soomaaliya ee xubnaha ka ah dowladda soomaaliya iyo dowladda dhexe waxaa jirtay khilaafya iyo madmadow marka fursad fiican ay u ahayd yani caleemashaadkii ee madaxweyne deni ee lagu qabtay puntland dabcan waa la wada hadlay shacabkiis fiicana ka dhacay ugu dambeyntiina waxaa lagu ballamay in maarso ee la wada fadhiisto marka waxaa laga rajeynaya waa guul iyo isfahan iyo isku soo dhawaansho fiican sida qaarkoodba ay sheegeen oo madaxweyne xaaf shalay uu maruu hadlay uu yidhi marat maalin markuu maruu hadlay uu yidhi waan meel fiican ay ay wax noo maraayaan marka bilow fiicana jiro dabcan bilowgaasna waxaan rajeynaynaa dad badan ay rajo badan ka qabaan in ay lagu soo ganaanuwi doono wax kastoo madmadow ama khilaafa ama dhibaato udhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ma loo arki karaa in dhinacyada ee iskaga soo horjeeday siyaasadda soomaaliya khilaafaadka dhexdooda ah ay hadda garowsadeen in wadahadal uu yahay kan ugu dambeeya ee dhibaatada looga bixi karayo waddankana hore loogu sii wadi karo Ah, dowladda dabcan wakti badan waxay gelisay inay si- eh, xakamayso ama ay maamul goboleedyada soomaaliya ka jira ay ayada sida ay rabto u hogaamiso taas waxay dhalisay inkhilaaf laba s- muddo qaatay ay isla gaaraan marka waa sax inuu la wada ogaado inaan khilaaf iyo in la kala taagnaado aysan waxba ciladan ugu jirin muhiimadana ay tahay in laisku yimaado laiskaashado si dal iyo dadka loo badbaadiyo meel fiican loo gaarsiiyo hawlihii eh, maamul go- eh, horumarinta deegaanada maamulada iyo dowladda dhexe iyo ansixinta iyo dastuurka iyo nidaamyo badanna eh, yacni hore loo dhaqaajiyo marka taas waxaa umalaysaa in la wada garowsaday eh, lisna eh, casiyey eh, iskaashi fiican iyo is- is-afgaradna oo ay dib u bilaabi doonaan eh, maarso wixii ka dambeeya kaasi waxa uu ahaa maxamed xadur nuurre maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada isagoo muqdisho jooga ayuu barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka marti ugu ahaa intaas ayaanu ku soo gebagabaynayaa barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
waa hagaag dhegaystayaal jamaal axmed cismaan aad buu mahadsan yahay oo barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadkii nala socodsiinaya haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa si wada jiray inala socodsiin doona jacfar kuuka iyo caashe ibraahim aadan
waa mar kale iyo barnaamijkii hambalyada iyo heesaha laakiin jecfarow waa mar kale iyo barnaamijka hambalyadii heesaha tira laakiin dadku markaad saas markay maqlaan coday ku yaqaanaanna way rabaan oo isleeya codka maanta idin soo galo talo waa ahay maanta ninkii lagu yaqiina barnaamijka uu ka maqan yahay salaan dhaaxaho asagoo ku socota waa qaadi doonaa
warka jacfar aa kursigii daanduray maanta ku fadhiya waa tahay jacfar soo dhowow mar kale dhambaalka ugu horeeya barnaamijkan aa soo qabanaya waxaa halkan tahaniyad dhalasho ka daraya baa layidhi dadka kale ah sakariye raage bootaan iyo cabdifataax waa cabdikaafi ismaaciil bootaan abe cabdulqaadir bootaan hooyo dhudi jaamac hooyo haweeye cabdinuur iyo saaxiibkay baa layidhi shuuke aadan guray iyo dhammaan reer bootaan iyo reer cabdinuur waxay tahnid dhalasho gaarsiinayaan muxyidiin cabdulqaadir bootaan iyo kaamil xasan oog baa layidhi markaa ma kaamilka dumarka ah halkaas mise waa kaamilo oo od laga soo iloobay marka magacyada wayse soo galaan waa kaamilo xasan oog baan u qaadan doonaa oo wiil ugu dhashay baaltaag baa layidhi oo ka tirsan degmada gallaadi ee gobolka doolo ducada waa xaggiina baa layidhi daadiyaasha barnaamijka adinka le waaye baa layidhi waa tahay daanduri halkaas ku hoos qarsoon mar haddii layidhi adinka le waaye marka adinkadii la sheegayey malaha kuma jirtid laakiin maanta adaa ku jira jacfar maanta anaa kursigiisa fadhiya marka waxaan ugu ducaynaynaa wiilkaasi ku dhashay degaanka gallaadi in ilaahay uu ka dhigo midkii soo koro ee kaalin qaada warqadda xigta caashahay waa tahniyad aroos waxa ay ka timid dadka kale ah aabba xasan diiriye hooye sacdiye maxamed ibraahin hooye saynab maxamed ibraahin hooye abshire maxamed ibraahin hooye faadumo maxamed ibraahim samsam xasan diiriye iyo caruurteeda deeqa xasan diiriye iyo caruurteeda raxmo xasan diiriye iyo caruurteeda cabdiqaasin xasan diiriye maxamed xasan diiriye nicmaan xasan maxamed iyo maxamed cali caalin sadiiq xasan diiriye iyo caruurtiisa aabbe cabdirasaaq diiriye eedda ubax macalin yuusuf eedda xaawo diib eedda saafi ayaan cabdirasaaq diiriye canab cabdirasaaq diiriye sakariya cabdirasaaq diiriye abuukar xamse subeer liibaan maxamed shirwac injineer borow sharma arke maxamed shirwac saafiya xasan axmed xuseen maxamed guuleed ugaas xasan bashiir saciid fatxi shuuke maxamed saciido axmed cabdi fu'aad cabdulaahi cumar iyo dhammaan reer diiriye ayaan le waxa ay hambalyo aroos u dirayaan saadaq xasan diiriye iyo marwadiisa qaaliga ah baa layidhi aamine maxamed ibraahim oo ku aqalgalay magaalada baydhabo jannaay ee gobolka bay taariikhdu markay ahayd koob iyo labaatankii bishan labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxaan leennahay bay yidhaahdeen aroos wacan baa tihiine lamaana isdoortayoo is-aaminay baa tihiine ilaa xad isdeeqayoo isdaawada baa tihiine isku waara oo ubad khayrqaba kala hela iyagaaba dhammeeye caasha marka waxaan moodaa waxaan islahay ilan jacfar suugaantana looguma tago marka ma iyagaa soo qortay ayagaa soo dhammaystay wuxuuda cajiib cajiib adna si wanaagsan baad u akhriso waa tahay bal heesta ugu horreysa ee barnaamijkana dhegeystayaasha soo qabo caashaha heesta ugu horraysa ee barnaamijka aan soo qabanayo waa heestii lix kun iyo lix boqol waa codadkii macaanaa saynab cige iyo salaad derbi
lix kun iyo lix boqol iyo lixdan iyo lix baan kugu ladhay lix kun iyo lix boqol iyo lixdan iyo lix baan kugu ladhay hayga laaban hayga leexan hana liicin hana laba halig doonin hayga laaban hayga leexan hana liicin hana laba halig doonin ama libintaasig ama labalis caashaqa nafteeniyo jacaylkaba aan nabadgeliyayno ama libintaasig ama labalis caashaqan nafteeniyo jacaylkaba aan nabadgeliyayno isnabadgeliyayno
luxudkiyo adduunkaba ducan kugu lamaansho kugu ladhay luxudkiyo adduunkaba ducan kugu lamaansho jacaylaan libdhayno aan libiqsanayn baan kugu ladhay jacaylaan libdhayno aan libiqsanayn baan kugu ladhay haligligan halexleexan soo lexadso ana laba haligdoonin haligligan halexleexan soo lexadso ana laba haligdoonin ama libintaseeg ama labalis caashaqan nafteeniyo jacaylkaba aan nabadgeliyayno
codadka labada fannaan salaa derbi iyo seenab cig intaas haddaannu ku dhaafno heestii ay ku wada luuqaynayeen ee lix kun lix boqol lixdan iyo lix baan kugu laray dhinaca dhambaalada haddaan mar kale anba qaadno oo tan gacanteeda ku jirta jacfar oo dhegeystayaashaan usoo qabto waxaa ugu horreysa hooyo faadumo dhicis hooyo kutube iyo dhicis iyo aabe maxamuud abuukar waxauu ku magac dheeryahay buufaay iyo habaryeer xabiibo dhicis iyo habaryeer sacdiye dhicis abti maxamed dhicis iyo abti cali ibraahim wuxuu ku magac dheeryahay cali agoon iyo cabdikariinna mukhtaar cabdirasaaq mukhtaar waa dhammaan ilmo mukhtaar iyo sidoo kale cabdishakuur mukhtaar najmo mukhtaar xaliimo mukhtaar xabiibo mukhtaar cali mukhtaar iyo axmed mukhtaar iyo ugu dambeyntii baa la yidhi aadan xasan maxamuud iyo weriye maxamed xasan maxamuud oto dheere dhambaalka inuu dhammaadaan moodo laakiin asxaab kala ku loran waxa ay kale yihiin ismaaciil ibraahim iyo abuukar ibraahim iyo ibraahim dhuxulow iyo cabdulle dhuxulow dhammaan dadkani oo kala jooga baa layidhi soomaaliya kenya maraykanka sweden south africa iyo meelo kale waxay ambalyo aroos hawada u marinayaan arooska iyo aroosadda farta iyo faraatiga layidhi waa tamarka sidaan loosoo gobyaan ka helaa faraska iyo geeyada oo lasii wado waa tahay waa cabdulaahi mukhtaar dhuxulow bay yidhaahdeen iyo hibo maxamuud abuukar oo arooskoodu ka dhacay toddoba iyo labaatankii bisha janawari ee sanadka laba kun sagaal iyo tobanka magaala madaxda dalka soomaaliya ee muqdisho baa layidhi waxaana leenahay bay yidhahdeen isku waaro ubad khayr qabana rabba idinkala siiyo anigan waxaan raacinayaa aamiin cashahay dhambaalka xiga waa tahniyad meher waxa uu inaga soo gaaray dadka kale ah aaba cumar yuusuf waasuge hooyo macaan baa la yidhi madiina fiidow sabriye nabadoon waasuge cumar yuusuf iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa cabdixakiin cumar yuusuf iyo xaaskiisa shariif cumar yuusuf muuse cumar yuusuf nuuro cumar yuusuf xaawo cumar yuusuf iyo xaajigeeda iyo caruurtooda deeqo cumar yuusuf odageeda iyo caruurtooda adeer maxamuud yuusuf waasuge maxamuud shiikhow xaaskiisa iyo caruurtiisa adeer muuse yuusuf waa suge xaaskiisa iyo caruurtiisa adeer ferey yuusuf waa suge xaaskiisa iyo caruurtiisa maxamed maxamuud toxobow xaaskiisa iyo caruurtiisa bishaar maxamuud kiishow xaaskiisa iyo caruurtiisa eeduxulbo yuusuf waa suge odageeda iyo caruurteeda eedo muumino yuusuf waa suge odageeda iyo caruurteeda adeer cusmaan cali waa suge xaaskiisa iyo caruurtiisa adeer muuse cali waa suge xaaskiisa iyo caruurtiisa adeer cusmaan axmed waa suge xaaskiisa iyo caruurtiisa baryare cusmaan cali xaaskiisa iyo caruurtiisa adeer uulow cali waa suge xaaskiisa iyo caruurtiisa adeer cabdulle cali waa suge xaaskiisa iyo caruurtiisa axmed abuukar garaad axmed seexde eedda xaliimo yuusuf waa suge odageeda iyo caruurteeda iyo cilmiyo xuseen yuusuf odageeda iyo caruurteeda dhammaan dadkaasi oo kala jooga baa la yidhi magaalada muqdisho iyo gobolka hiiraan sida beledweyne buula burde tardo moqokori gumare moore eri kooxle waxay tahniyad aroos oo farxad leh u dirayaan shariif cumar yuusuf iyo marwadiisa qaaliga ah farxiyo xuseen faarax oo meherkooda uu ka dhacay tardo gobolka hiiraan ducaduna waa caashicuud baa layidhi waa tahay meherkaasi ka dhacay tardo miya magaalo cusub baaban barta maante tardo meherkaasi ka dhacay gobolka hiiraan waxaan ugu duceynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii horseedka u noqda aqalgalka loo aayo ee ubadka wanaagsanna lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano caashaay waxaanu soo gaarnay heestii labaad ee barnaamijka aanu in yar ka yara nasanno dhinaca dhambaalada heesta xigta maxay noqonaysaa waa hees dhegeystayaasha ay si weyn uga heli doonaan dabcan inta badan heesahan soo xullo dhegeystayaasha ayaan ka fakarnaa talow maxay toddobaadkan jeclaan doonaan laakiin waa hubaa in heestan si weynna looga heli doono marka ugu horreyso codka waa fanaanka beer dilaacshe heestana waa maxaa looga jeeda عاشق جيل يا الرب يوكليل يا إنه عاشق جيل يا الرب يوكليل يا جهنم الله شرايو لقيتو إنه عاشق جيل يا الرب يوكليل يا إنه عاشق جيل يا الرب يوكليل يا جهنم الرشدايو لقى جوي كريم كجواب يعني ويا وحلوقة جدا كجواب يعني ويا وحلوقة جدا ما جابوها في منباب ما أخيرا وجيدا مجبو خارتي منبا ما آخر أوجيدا مجنى لي فردوس وجد كذي لحليها محلوبة جيدا مجبو خارتي منبا ما آخر أوجيدا مجبو خارتي منبا ما آخر أوجيدا مجنى لي فردوس وجد
aanu intaa kaga nimaadno codkaasi macaan allaha u naxariista ee cabdi salaad beer dilaacshe iyo heestii maxaa looga jeedaa caasho dhambaalka xiga dhambaalka wuxuu naga soo gaaray deegaanka layidhahdo bekaduus dhegaystayaasha mar dhow ayay fahmi doonaan markaan dhambaalka akhriyo aroos ka dhacay jabuuti gaar ahaan deegaankaasi bekaduus ayaa loogu hambalyeynayaa arooska waxa uu dhex maray waaba lasoo hormariyey muuse gadito muusa iyo madiina lacoyta cabdallah dadka u hambalyeynayana waxaa ka mid ah lacoyta cabdalah lacoyta iyo dahabo maxamed barxabe iyo sidoo kale maryan maxamed barxabe iyo xarbi maxamed barxabe iyo ibraahim maxamed barxabe iyo maxamed lacoyta cabdalah iyo ridwaan lacoyta cabdalah iyo cabdalah lacoyta cabdalah waa dhammaan ilma lacoyta cabdalah faaduma ku jirta xamdiway ku jirtaa sacdaa ku jirta iyo sidoo kale aadan kaamil aadan iyo faadumo xasan maxamed iyo cabdulqaadir cabdalah lacoyta iyo yuusuf cabdalah lacoyta iyo maxamed cabdalah lacoyta iyo cabdalah lacoyta cabdalah iyo madiina bulsa barhabe iyo xaamed bulsa barhabe iyo xasan bulsa barhabe iyo dad kaloo badan oo jabuuti jooga baa la yiri gaar ahaan waxay kala joogaan beekaduuz iyo sidoo kale gobolka dikhil iyo gobolka kontaali dhammaantood iyagoo isku duuban waxay hambaliyo hawada u marinayaan muuse gadita muuse iyo madiina lacoyta cabdallah arooskooda jabuuti ayuu ka dhacay waxay ugu ducaynayaan in arooskaas ilaahay uu ka dhigo midkii loo aayo ubad kheyr qabana lagu kala helo aamiin aamiin ayaan aniguna sii raacinayaa dhambaalka xiga waxaa lagu bilaabay waad salaamantihiin bahda v o a soomaali gaar ahaan daadihiyayaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha daanduray iyo caashacuud way bilaabatay waa daanduray aniga u qaadaya caashana waa tani soo hor fadhisa dhambaalkani waa tahniyad aroos farxad leh waxa ay ka timid dadka kale ah hooyo xaliime awsulub bare hooyo ardo axmed bare hooyo maryama muuse hooyo aamine muuse hooyo fardowsa bacle saygeeda iyo carruurteeda dhuux axmed xuseen nastee xirsi axmed maxamuud macalin faarax kamas carab qaman cabdicasiis sheekh ciise dadkan oo kala jooga sawd afrika soomaaliya kenya iyo etoobiya waxay tahniyad aroos la wadaagayaan baa layidhi boqorka iyo boqoradda faraska iyo geeyada farta iyo faraantiga ereyadan caashee goorma ay ugu dambeysay labaatan sano ma maqlan fiican barnaamijka tahniyadaha haddaad ku jiri lahayd saas aad u maqli lahayd maalin walba toddobaad walba waa maqli lahaa aad iyo aad waa cabdiraxmaan cabdulaahi awdool iyo afadiisa aamina xuseen oo meherkoodu uu ka dhacay gobolka waqooyi bari kenya gaar ahaan magaalada habas weyne ducaduna waa xaggiinna wixii ducaa waa adiga caasho waa tahay toddobaadkan mar haddaad adiga joogto een jacfarow dhegeystayaasha intaas waa u duceynaa ducada waa waa adinka ducada waa ibraahin iyo caasho laakiin mar haddaan ibraahin iyo caasho lasoo dhihino waa adinka layidhi bal maanta ha lagu tijaabiyey u duceeya arooskaasi arooskaasi ha noqdo kii loo aayo oo ubad khayr qaba iyo farxad ay ka dambayso anigana aamin ayaan raacinaya ilaahay ha aqbalo dhinacii heesaha mar kale haddaan jalleecno manaa soo qabto mise adiga noo soo qaba caasho waxaan soo qabanayaa hees malaha waayo waayo ama waayadanba dhegeystayaasha aanay maqal codka fanaanka axmed shariif kiler iyo heesta haddii haar ku hay si kalean u sheega maaqaan waa haddii haar ku hayo fanaanka axmed shariif kiler codkiisa dhinaci banaadiri haddii haar ku hayo qofo kuulahaar toleene haddii haar ku hayo qofo kuulahaar toleene hawa waa ka hadaaye naftaan waa hurtaa kubaal waaye inaan isla heshiina habooneedi
kulis waaye haan hoos duleeshe ka hooshe maxaan hori u geesta ligu haastaay
waxaannu intaasi kaga nimaadno heestaasi haddii haarku haayo iyo codkii macaanaa eebe ha u naxariistay axmed shariif kiler caashahaye dhinaca dhambaallada ayaan jilleecaynaa mar kale hambalyo dhalasho ah baa la yidhi waxaa diraya oo ugu horreysa dadka diraya hooye saado muuse cumar jibriil cabdulqaadir geysey kiin cabdulqaadir geysey sahre cabdulqaadir geysey muna cabdulqaadir iyo sidoo kale fahad cabdulqaadir faadumo nuur maxamed iyo cabdulqaadir cilmi faarax siciide cilmi faarax iyo raxmo sheekh xasan iyo hooyo aamine cismaan nabuulle waxay dhammaantood hambalyo dhalasho hawada u marinayaan cabdinaasir cabdulqaadir islow geese iyo iyo marwadiisa baa layidhi muna sheekh xasan oo ay gabar ugu dhalatay degmada buuloburto ee gobolka hiiraan waxaana gabadhaasi loo bixiyey baa layidhi kiin cabdinaasir waxaan leenahay kiin soo weyno waa noqo tii loo aayo dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana wax wanaagsan u tarta aamin amiin baan aniguna sii raacinayaa caashaay dhambaalkani waa hambalyo meher waxa uu ka yimid dadka kale ah hooye nadiifo ibraahim maxamed aabba sheekh maxamed maxamuud xirsi leyle sheekh maxamed ruweyde sheekh maxamed cabdinaasir sheekh maxamed axmed sheekh maxamed hooye sahro ibraahim ismaaciil xasan cali asli cabdulqaadir idris iyo dhammaan reer sheekh iyo reer xasan bile waxa ay hambalyo meher u dirayaan cabdirashiid sheekh maxamed iyo weliba xamdi cabdulaahi oo meherkooda uu ka dhacay magaalada muqdisho waxaan leennahay bay yidhaahdeen isku waara kalena helah ubad khayr qaba aamiin anigana aamin ayaan raacinaya bal heesta afraad ee barnaamijka jacfar waayahay caashaay haddii aan waxaan filayaa heesaha maanta aad noo soo xushay waxay u badan yihiin heeso hore oo waayowaaye ah fanaaniinta qaada intooda badan waa ay geeriyoodeen allaha u naxariisto codka haatan idinku soo maqan waa allaha u naxariistee cabdinaasir macallin saciid iyo heestii baartii muuqa dheeray
biyuhu maraano arduna ballidu taal haday ku dhalatiyo warwaaqa on garan biyuhu maraano arduna ballidu taal anabay ku dhalatiyo warwaaqa on garan bidaanteeda waayoon badigoo hobku waashee bidhaanteeda waayoon badigoo hobku waashee barigaihii ku nooshaa buu hubi igu tiri barigaihii ku nooshaa buu hubi igu tiri bararkidu ambaarkadiyo mashalkiidaan u boogaya bishan dhexdeeda da'oon helaa boqola soomaan ballan ku qaada jilash laguma dhaartee bararkidu ambaarkadiyo mashalkiidaan u boogaya bishan dhexdeeda da'oon helaa boqola soomaan ballan ku qaada jilash laguma dhaartee buuraha buurahan jeclaysiyo baarti muu ka dhiiray arkankiisiyo baalad weynay ku nooshahay buuraha buurahan jeclaysiyo baarti muu ka dhiiray arkankiisiyo baalad weynay ku nooshahay kolku soo baxayay tan iyo tobnaari waahidaanan ku qabo barni idan arag ha iga taagin wey kolku soo baxayay tan iyo tobnaari waahidaanan ku qabo barni idan arag ha iga taagin wey
waa tahay baartii muuqan dheerayd iyo cabdinaasir macalin intaas haddaan kaga gudubno dhambaalka ugu dambeeya dhinacayga waxa uu naga soo gaaray waxaa halkan tahnid dhalasho ka diraya baa layidhi dadka kale ah sakariye raage bootaan iyo cabdikaafi ismaaciil bootaan aabe cabdulqaadir bootaan iyo hooyo dhudi jaamac iyo hooyo haweeye cabdinuur iyo saaxiib baa layidhi shuuke aadan gurey iyo dhammaan reer bootaan iyo reer cabdinuur waxay taani dhalasho gaarsiinayaan muxyudiin cabdulqaadir bootaan iyo kaamila xasan oog oo wiilgu dhashay baaltaag baa layidhi oo ka tirsan degmada galaadi ee gobolka doolo ducada waa xaggiina baa layidhi daadihiyaasha barnaamijka waa tahay aniga ayaa u ducaynaya wiilkaasi ku dhashay baaltaag waxaan leenahay soo weyno oo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin aamiin ayaan aniguna raacinayaa dhambaalkani waxa uu ka yimid dadka kale ah hooyo nadiifo ibraahim maxamed aaba sheekh maxamed maxamuud xirsi leyle sheekh maxamed ruweydo sheekh maxamed cabdinaasir sheekh maxamed axmed sheekh maxamed hooyo sahre ibraahim ismaaciil xasan cali iyo asli cabdulqaadir idriis iyo dhammaan reer sheekh iyo reer xasan bile waxa ay hambalyo meher u dirayaan cabdirashiid sheekh maxamed iyo xamdi cabdulaahi oo meherkooda uu ka dhacay magaalada muqdisho waxaan leenahay isku waara oo noqda kuwii kala hela ubad khayr qaba aamiin haye caasha maxaan heesta aan ku soo xiri doonno barnaamijka maxay noqon doontaa heesta jacfarow maadaama marti aad tahay martida waa la sooraa barnaamijka toddobaadka dambe inuu ibraahim kursigiisa kusoo noqdaa dhici kartee markaa heesta ugu dambeysa bal dhegeystayaasha usoo qabo oo kumeelgaarka aad ka baxdo waayahay waayahay caashahay heesta ugu dambaysa ee barnaamijka aanu ku soo xirayno waa heestii daalo waxaa ku luuqaynaya cabdalle yuusuf hanuuniye iyada ayaana gabagabo u ah barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaa idinla socodsiinayay jacfar kuukaay iyo caasho ibraahim aadan caashacuud inta aan toddobaadka dambe haddii alla idin kulmi doonno waxaan idinga tegaynaa sidaas iyo
daa uu isla moodiyey diirimaadka laabta iyo dawadii naftayda ay taan hablaha ka doortaa ee dareenkayga siiyay codka cabdilaahi yuusuf hanuuniya iyo weliba ereyadii cabdiqaadir xirsi iyo miyam dhegaystayaal heestaasi daala ayaan ku soo gebagabayn doonaa idaacaddayda galabni waa dabcanna heestaas iyadoo sidoo kalena gebagaba u ahayd ee barnaamijkii hambalyada iyo heesaha oo ay si wada jireen oo la socodsiinayeen jacfar kuukaa iyo caashe ibraahin aadan dabcan idaacadda galabta waxaa idiin waday cabdiqaadir samakaabi ani waa cabdixakiin shuruuca iyo soo saaristii iskudubiradkii bashiir abikar cabdilaahi iyo gudahaan bahda v o a leh tan iyo toddobada fiidnimo nabadgelyo
This is